washington waxaa magaalada washington ku sugan madaxda dhowr wadan oo kasoo jeeda qaaradda africa waxayna magaaladan uga qeyb galayaan kulanka waxwada qabsiga maraykanka iyo africa madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa kamid a dadka ka qeyb galaya kulankaasi waryaheena jacfar kuukay ayaa ka wareystay agaasimaha madaxtooyada soomaaliya cabdiqaadir cali dige kulamadii ugu dambeeyey ee wafdiga madaxweynaha iyo waxyaabihii looga hadlay
shirka africa iyo maraykanka ka furmay magaalada washington muhiimado gaar ah ama kala duwan dal walba ee ka qeyb galaya u leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hogaaminaya wafdiga soomaaliyeed ee shirka ka qeyb galaya waxa uu yeeshay kulamo kala duwan oo madaxda dalkan maraykanka oo ugu horeeya xogayaha arrimaha dibadda wadankan iyo xogayaha difaaca ee wadankan uu la yeeshay waxyaabaha ugu muhiimsanaa madaxweynuhu uu kala hadlayay ama madasha la yimid waxay tahay amniga wax la xiriira dagaalka dowladda federaalk soomaaliya ay kula jirto khawaarijta al-shabaab si dalka soomaaliya looga xoreyn lahaa si dowladda federaalk soomaaliya looga caawiyo cunuqabataynta hubka saaran ee dowladda federaalk soomaaliya massajkaas madaxweynuhu siday iyo garab istaag in dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida ay soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ay ugu horeyso in ciidamadaas ay helaan qalab ay argagixisada soomaaliya keliya tareedku ma ahan gobolka iyo guud ahaan caalamka ay tareed ku tahay
waan u iman doonaa madaxda kale ee uu madaxweynuhu la yeeshay kulanka waxaad ka dhawaajisay in uu la kulmay haweeneyda maraykanka u fadhisa qaramada midoobey marka soomaaliya arrimo qaramada midoobey la xiriira ay ka hadlaysana qodobka ugu horeeya waa cunaqabataynta dhinaca hubka ah ee soomaaliya saaran dagaalna way ku jirtaa dowladda soomaaliya arrintaasi ma ka wada hadleen maraykankuse kaalin intee la-eg buu ka geysan karaa sidii soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadaas dhinaca hubka ah ee saaran madaxweynaha si guud ayuu wuxuu uga hadlay ammaanka iyo in dowladda federaalk soomaaliya garab istaag laga siiyo dagaalka khawaarijta ay kula jirto iyo in dalka looga xoreeyo argagixisada dowladda maraykankana waxay ku leedahay cod buuxa security councilka qaramada midoobeyna saameynay ku leedahay in codkooda iyo taageerada maraykanka iyo weydkiisa ay dowladda federaalk soomaaliya ay la garab istaagto si xal loogu helo ciribtirka shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada ah ee ka jira soomaaliya waxyaabaha uu kala hadlay ayay ka mid ahayd madaxweynuhu wuxuu la kulmay wasiirka gaashaandhigga ama wasiirka difaaca dalkan maraykanka waxyaabaha laga wada hadlayna waxay ahaayeen dabcan sidii dowladda soomaaliya garab loogu siin lahaa dagaalka ay kula jirto al-shabaab maraykanku sidee buu u arkaa dagaalka ay wado dowladda soomaaliya ee ka dhanka al-shabaab
xogayaha difaaca ee maraykanka lewis easton waxa uu bogaadiyey oo weliba si detailsa oo ula socday goobaha la xoreeyey guulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay gaareen dowladda federaalk soomaaliya ajendaheeda iyo qorshaheeda iyo priority-ga madaxweynaha ee ah in cadowga koowaad ee soomaaliya uu maanta leeyahay ee al-shabaab dalka laga xoreeyo ayuu bogaadiyey weliba si aada u ammaanay shir gaarah oo madax kala duwan oo gobolka ah oo madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynaha niger iyo madaxweynaha soomaaliya ay kala qayb galeenna waa uu ku bogaadiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeedba madaxweynuhu dabcan uu maraykanka buu yimid shir madaxeedka africa iyo maraykanka buu ka qayb gelayaa madax fara badan way isarkeen kuwo kalena way isarki doonaan ugu dambeyntii natiijada uu wadanka kula laabanayo maxay tahay madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xashekh maxamuud shir madaxeedka africa iyo maraykanka ee uu ka qayb galay ujeedkii ugu weynaa u yimid uu ka qaybgalkan ku saabsanaa iyo hadda noqoshadiisaba waxay ahayd in fariinta dowladda federaalk soomaaliya ay tahay shaqada ay hadda ku jirto oo priority-ga koowaad uu ka yahay in soomaaliya laga xoreeyo laga cirib tiro khawaarijta al-shabaab argagixisada soomaaliya ka jirta inay dhibaato ku tahay soomaaliya gobolka ku tahay iyo guud ahaan caalamka garab istaag caalamiya inay u baahan tahay dowladda federaalk soomaaliya garab istaag maraykankana ay u baahan tahay fariintaasna meelihii loogu talagalay waa gaartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeedna waxa ay la kulmeen soo dhaweyn wanaagsan iyo bogaadin ku saabsan sida ay wax u socdaan iyo fishinka iyo aragtida madaxweynaha iyo qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee lagu ciribtiraayo khawaarijta
kaasi waxa uu hagaasimaha madaxtooyada soomaaliya cabduqaadir cali diga waxa uu warramayay waryaheena jacfar kukaay